xafiiska amniga qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan lagu xoojinaya hanaanka maamula ee amniga soomaaliya kulanka ayaa diradda lagu saarayay dardargelinta wadashaqeynta hay-adaha amniga iyo sare u qaadista nidaamka isku duwidda howlaha amniga guud ee dalka mas-uuliyiinta ka qeybgalay kulanka ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo qorshayaasha iyo istaraatiijiyadda amniga si loo xoojiyo nabad waarta iyo xasillooni dowladeed waxaa sidoo kale lagu lafaguray amniga la xiriira isku xirka hay-adaha kala duwan ee amniga iyo habraacyada lagu hagaajinayo maamulka iyo hufnaanta shaqo ee xafiisyada amniga qaranka ku-xigeenka la taliyaha qaranka amniga mukhtaar jayte ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka waxa uuna ka dhawaajiyey muhiimadda laga lahaa kulanka tan iyo sanadkii sida ad ogtihiin kii iyadoo la maraya qaabab qaab dhismeedka amniga qaranka soomaaliya waxaa la qaaday tallaabooyin cadcad oo lagu midaynaya mas-uuliyadda amniga dalka isla markaana si tartiib tartiib ah loogala wareegayo taageerayaasha caalamiga ah arrimaha amniga qodobka waxaa ka mid ahaa oo ka mid ahayd waxyaabihii lagu heshiiyey qaab dhismeedka guddiga amniga qaranka dhismaha hay-adaha amniga dalka si buuxdana loola wareego shaqada amni safarka hadda a ku timaadeen ama lasugu joogo waxa uu waxa uu lahaa caqabado badan qaab dhismeedka ciidanka amarka kala qaadashada iyo maamulkiisa isku duwadda iyo helidda dhaqaalo waara ama sustainable ah hase yeeshee wadahadalada iyo heshiiskii la gaarayey dib baa loogu noqday oo dib loo cusboonaysiiyey go-aamo wadajir ahna ka soo wada baxay waxaana acadeyn waxayna caddaynaysaa doorka golaha amniga qaranka uu qaadan doono guddiyada amniga dowlad goboleedyada ay yeelan doonaan dhanka kale qaar kamid a xibnihii ka socday dowlad goboleedyada dalka ee ka qayb galay kulanka looga hadlaya amniga qaranka ayaa sheegay muhiimadda kulankan u yeelan doono dowlad goboleedyada dalka ajendaha ugu weyn oo maanta laga doodo wuxuu ku saabsanaa sidii la isu waafajin lahaa xeerarka iyo sharciyada ay ku shaqeeyaan xafiisyada amniga qaranka ee maamul goboleedyada iyo xeerka uu ku dhisan yahay xafiiska amniga qaranka
amniga ee dowladda federaalka khaasatan gaar ahaan xafiiska amniga qaranka iyo xafiisyada amniga ee dowladgoboleedyada shirkaasoo lagu falanqaynayo ama lagu falanqayn doono falanqayntiisa ay ku saabsan tahay sidii loo dardargelin lahaa qaabdhismeedkii amniga qaranka kulankan ayaa socon doona muddo saddex maalin ah waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii laiskaga kaashan lahaa xoojinta amniga dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya si looga dheeraado dhibaatooyinka ka dhasha amni darrada ka jira dalka